gudoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed ibraahim maxamed ayaa ka warbixiyey olole dhowaan la bilaabi doono midkaasi oo lagu xoojinayo sidii bulshada deegaanada hirshabeelle loo gaarsiin lahaa markii ugu horeysay qodobada ku jira dastuurka si ay u turxaan bixiyaan ama wax kabadda loogu sameeyo
guddigan waxaa weeye shaqadiisa waxaa ka mid ah inuu bulshada la tashto afkaartooda uu la wadaago ayaa horta wax ugu horeeya ka mid ah marka waxaa weeye waxyaabaha aan samayna marka waxaa kamid ah insha allah haddii ilaahay uu idmo inaan waxyaabihii maxaa layidhaha bulshada inaan dhexgalno afkaartoodii aan aruurino waxyaabaha sida iyo wax u jecel yihiin aan wax ka weydino dastuurka la qaado deegaan kasta la geeyo dadka laga taligeliyo afkaartoodii lasoo uruuriyo then afkaartood markii lasoo uruuriyo dabeetana golaha aan ugu soo laabano shacabka wixii dadkaas ay ka qabaan afkaartoodii marka aan soo aruurinna aan golaha horkeeni doono ayagan markaas kadib ay go-aanka gaari doonaan haddii ilaahay dastuurka hadda waa la yaabaa dadka baniaadamka isku fahmi iyo isku aragti midna maaha dastuurka waa mid ayaga uu damaano qaadaya dadka xuquuqdooda ma aha mid ayaga lagu jujoogayo waa haddii ilaahay ka dhigo sida hadda baan horey kugu sheegay dadka ayaga ayaa iskale ugu dambeyn in maxaa la yidhahday afti looga qaado dastuurka waa la gaarsiin doonaa duruufo kastaba ha jireen maxaa la yidhahday ayaga ayaa la horgeyn doonaa iyaga ayaa niqaashi doona wixii markaas maslaxadoodan ayaga ayaa sheegi doona wixii maslaxadoodan ahayn ayaa dhihi doona haana ka saar ayagaa dhihi doona waxa kan dastuurka waa dastuur bulshada ay leedahay qorshahan ayaa lagu wadaa in markii la furo kala fadhiga labaad ee baarlamaanka hirshabeelle in laga doodo habka ugu wanaagsan ee bulshada loo gaarsiin karo qodobada ku jira dastuurka ama nuxurka dastuurka